بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah diyaaradaha dagaalka dowladda bakistan oo duqaymo ka geystay magaalada kaabul ee caasimadda waddanka afghanistan imaarada islaamiga ah oo ka jawaab celisay weerarkaasi weerarna ku qaaday mid ka mid ah xarumaha ciidanka xukuumadda islaamabad ee gudaha dalkaasi mid ka mid ah weeraradii ugu dhiig daadashada badnaa taariikhda oo ay xarakada daalibaan bakistan dhankeeda ka fulisay gudaha bakistan howlgal loo adeegsaday camaliyad ishtishaadi ah uuna daba socday duulaan inqimaasi ah oo lagu qaaday mid ka mid ah xarumaha tababarada ee ciidanka bakistan waxaan maanta barnaamijka ku soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ka dhex qaraxday imaarada islaamiga afghanistan iyo dowladda bakistan maalinkii saddexaad heshiiska xabad joojinta oo ka hirgalay magaalada khaza boqolaal kun oo ka mid ah shacabka reer filistiin oo mar kale guryahooda dib ugu soo laabtay iyo gaadiidka wada gurmadka degdega ah oo maanta bilaabay inay ka soo gudbaan marinka rafax iyo ciidanka yahuudda oo u diyaargaroobaya sidii ay u qaabili lahaayeen maxaabiista la filayo in muqaawamadu ay sii daayaan maalinka biri sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan warbixin diiradda saaraysa sida islaamka uu u ayiday isbeddellada wakhtigu uu keeno qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى waa hagaag waa maalinimo xad ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay labaatanka bisha rabiicu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa habeennimada jimcaha diyaaradaha dagaalka dowladda bakistan ayaa weerar waxa ay ka fuliyeen gudaha dalka afghanistan jugta qaraxyo aad u xoogan ayaana sannado kadib waxaa laga maqlay magaalada caasimadda ah ee kaabul iyadoo sidoo kale mid ka mid ah gobollada dhaca xuduudda u dhexaysa afghanistan iyo bakistan ay diyaaradaha xukuumadda islaamabad ay ku beegsadeen suuq ay ku ganacsanayeen dad shacab ah halkaas oo ay ku dhinteen dad gaaraya afartan iyo lix ruux warbaahinada maxalliga ah ee gudaha bakistan ayaa ku warramay in duqaynta magaalada kaabul lagu beegsaday amiirka xarakada daalibaan bakistan oo ka dagaalanta gudaha bakistan inkastoo imaarada islaamiga afghanistan aysan warkaasi ka hadleen haddana bayaan ka soo baxay wasaaradda difaaca xukuumadda kaabul waxaa si adag loola hadlay xukuumadda islaamabad imaarada islaamiga ah ayaana ku goodisay inaysan jawaab la'aan noqon doonin xadgudubyada ay bakistan ka geysatay gudaha dalkeeda bayaan lagu baahiyey barta ekis ee wasaaradda difaaca xukuumadda islaamiga afghanistan ayaa lagu sheegay in weeraradaasi ay yihiin xadgudub cad balse imaarada islaamiga afghanistan iyadoo ilaalinaysa badqabka dadka shacabka ah iyo sidoo kale midka dhuleed ee afghanistan aysan aqbali doonin in waddanka lagu soo xadgudbo laguna tunto madax bannaanideeda saacado kama soo wareegan qoraalkaasi ciidamo ka tirsan imaarada islaamiga afghanistan ayaa wararku waxa ay sheegayaan in habeennimadii sabtida ay weerar ku qaadeen saldhigya ciidanka bakistan ay ku leeyihiin xuduudda xarakada daalibaan bakistan oo ka dagaalantay gudaha bakistan ayaa iyadana weerar aad u xoogan waxa ay ku qaaday mid ka mid ah xarumaha tababarada ee ciidanka booliska xukuumadda islaamabad gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo lagu dhuftay albaabka xaruntaasi kadib ayaana waxaa u daatay rag hubaysan kuwaasoo halkaasi toogasho ka bilaabay islamarkaana goobta ku dilay tobanaan askari in ka badan konton askari oo boolis ah oo isugu jira askar iyo saraakiil ayaa la sheegay in weerarkaasi lagu dilay halka ay ku dhaawacmeen tobanaan kale weerarkan ayaana lagu sheegay mid ka mid ah weeraradii ugu dhigdaadashada badnaa ee taariikhda ka dhaca gudaha waddanka bakistan xarakada daalibaan bakistan saraakiil u hadlay oo howlgalkaani sheegtay waxa ay ku hanjabeen inay sii wadi doonaan weerarada ay ka geysanayaan gudaha bakistan ilaa ay ridaan xukuumadda riddada ah ee ka jirta islaamabad waddankana ay ku soo dabaalaan ku dhaqanka shareecada islaamka daalibaan bakistan waxay muddo sannado ah ka dagaalantaa gudaha dalkaasi waana xarako jihaadi ah iyadoo awood xooggan ku leh gudaha bakistan sannadadii lasoo dhaafay ayay weeraradeeda waxay ku sii xoogaysanayeen magaalooyinka waaweyn ee waddanka oo ay ka mid tahay magaalada caasimadda ah ee islaamabad iyadoo sidoo kale badanaa beegsata xarumaha wasaaradaha iyo sidoo kale talisyada ciidan inkastoo dowladda bakistan ay ku doodayso in weerarkii kaabul ay ka fulisay ay ku dishay amiirka xarakadan haddana cod ku baahay baraha bulshada toddobaadyadii lasoo dhaafay waxa uu muujinayey amiirka xarakada daalibaan bakistan oo sheegaya inuu ku sugan yahay gobollo ka tirsan waddanka bakistan uusanna ku sugnayn gudaha afghanistan islaamabad ayaana rumaysan in kaabul ay gadaal ka taagan tahay xarakada daalibaan bakistan sidoo kalena ay hubaynayso ayna wax ka soo qorsheynayso weerarada lagu beegsanayo wasaaradaheeda iyo xarumaheeda ciidan بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار wahagaag weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka caalamulyoom iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay suhayb waxaan ugu horayntii xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa dukumindiyo sir ah oo lasoo bandhigay oo muujinaya isbahaysi qarsoodi ah oo ay in muddo ah leeyihiin maamulka yuhuudda iyo dalal badan oo carbeed xilli ghaza ay ka socotay duqayn dhul iyo cir ah wargeeska the washington post ee ka soo baxa dalka maraykanka ayaa soo bandhigay dukumindiyo sir ah oo muujinaya in maamulka gumaystaha yuhuudda uu muddo sannado ah dhisayey isbahaysi militari oo qarsoodi ah oo uu la leeyahay dalal carbeed oo ku yaala dhulka khaliijka waxaana arrintan si buuxa qayb uga ah ayay xogtu leedahay dowladda maraykanka dukumindiyadan ayaa soo baxay xilli maamulka gumaystaha yuhuudda uu duqaymo xoogan labadii sane ee lasoo dhaafay uu ka waday gudaha dhulka filistiin dalalkan carbeed ee warbixintu ay xusi doontana ay isku muujinayeen kuwa ka soo horjeeda tallaabooyinka xukuumadda benyamin netanyahu halka darafta kalena ay tallaabooyin milatari qaab hoose ula maleegayeen xukuumadda gumaystaha yuhuudda waxay warbixintu caddaynaysaa in ciidamada gumaystaha yuhuudda ay si hoose tababar u siinayeen saraakiil sarsare iyo ciidamo ka socday ilaa lix dal oo carbeed kuwaas oo kala ah baxrayn masar urdun qatar sacuudiga iyo imaaraadka carabta waxay tababaradan diiradda saarayeen difaaca cirka dagaalada godadka dhulka hoostiisa ah iyo ka hortegidda weerarada laga cabsi qabay in ay ka yimaadaan dhanka iiraan iyo xulafadeeda isbahaysigan qarsoodida ah waxaa hogaaminaya taliska dhexe ee ciidanka maraykanka ee gobolka oo loo yaqaano regional security construct taliskan ayaana fududeeyey kulamo isdabajoog ah oo ay dhinacyadu yeesheen intii u dhexaysay sannadihii laba kun labaiyo labaatan ilaa sannadkan aynu ku guda jirno ee laba kun shan iyo labaatan waxayna kulamadan ka dhaceen dalalka baxrayn masar iyo qatar gaar ahaan marka laga hadlayo qatar saldhigga maraykanka halkaas uu ku leeyahay ee al cudayd waxaa halkaas si qarsoodi ah u tegayay saraakiil israa'iiliyiin ah si looga fogaado mudaaharaadyo iyo caro ka timaada dhanka dadweynaha carbeed haddii mar xogtan ay bannaan ka timaado waxaa sidaas lagu yidhi nuqul ka mid ah warbixinta uu soo dusiyey wargeeska the washington post waxay xogta oo sii socota leedahay dukumindiyadan bannaanka la keenay waxay si toos ah u iftiiminayaan xiriirka hoose ee sii xoogaysanaya ee maamulka gumeystaha yuhuudda ay la leeyihiin dalal badan oo carbeed oo maanta isku muujinaya in si buuxa aysan xiriir diblomaasiyadeed ula lahayn kayaankan sahyuuniga ah halka hoosena ay ka maleegayaan hagardaamooyin ka dhan ah bulshada muslimiinta waxay gunaanadkii warbixintu leedahay waxay dukumiintiyadan lasoo bandhigay ay dood kulul ka dhaliyeen saaxada siyaasadda caalamka gaar ahaan midda bariga dhexe iyadoo su'aalo badan la iska weydiinayo doorka maraykanka iyo sida isbahaysigan sirta ah uu saameyn ugu yeelan karo xaaladda bariga dhexe ee waayihii dambe sida aadka ah u kacsanayd ruushka oo ka baxay heshiiskii niyukliyeerka ee maraykanka tallaabo mar kale putin uu fariin ugu dirayo reer yurub waxa uu wargeeska the moscow times daabacay warbixin uu ku sheegayo in dowladda ruushka ay si rasmi ah uga baxday heshiiskii hubka niyukliyeerka lagu xakameynayay ee ay la lahayd maraykanka waxaana tallaabadan loo arkay ayay majalladdu tiri mid sii horinaysa xiisadda u dhexaysa labada quwadood heshiiskan ayaa la saxiixay sannadkii labada kun waxa uuna ujeedkiisu ahaa in labada dal ay baabi'iyaan ilaa soddon iyo afartan oo bolithonium ah waana mid ka mid ah maadooyinka ugu muhiimsan ee laga sameeya hubka niyukliyerka qadarka intaasi leeg ee maadooyin ah ee ay labada dhinac ku heshiiyeen in ay burburiyaan ayay warbixintu tiri waxaa la awooday in laga sameeyo ilaa toddobiyo toban kun oo bam niyukliyer ah heshiiskan oo sida warbixintu ay xustay ay labada dhinac qalinka ku wada duugeen sannadkii labada kun ayaa si rasmi ah u dhaqangalay markii taariikhdu ay ahayd labada kun kow iyo tobankii balse ruushka ayaa hakiyey shaqayntiisii sannadkii laba kun lix iyo toban kadib markii uu ku eedeeyey maraykanka in uu jibiyey qaar ka mid ah shuruudihii asalka u ahaa heshiiska islamarkaana uu qaaday tallaabooyin khatar ku ah amniga ruushka kremlinka ayaana markaas dalbaday in laga qaado cunaqabataynta lagu hayo islamarkaana la joojiyo ballaarinta nato ee bariga yurub hase yeeshee dalabkaas ruushka uu soo bandhigtay marnaba lama fulin carrada ruushka iyo xakamaynta hubka niyukliyerka heshiiskii ahaa ee uu kula jiray maraykanka ayaana halkaas ka soo karaar qaadatay sannadkii laba kun lix iyo toban moscow ayaana aalaaba sheegi jirtay in mar uun ay ka bixi doonto heshiiskan xakamaynta hubka niyukliyerka ah ee ay kula jirto washington balse ugu dambayntii waqti xaadirkan ayuu kremlinka si toos ah ugu dhawaaqay in ay si toos ah uga baxeen heshiiskii xakamaynta niyukliyerka ee ay maraykanka la galeen sannadkii labada kun waxay golaha hoose ee baarlamaanka ruushka si cad u sheegeen in xaaladda istaraatiijiyadeed ee dunida waqti xaadirkan ay si weyn isku beddeshay isagoo tusaale u soo qaatay taageerada uu maraykanku siinayo ukraine ballaarinta nato iyo sida xukuumadda washington ay uga weecatay inta badan qodobadii muhiimka u ahaa heshiiskii labada kun la kala saxiixday ee ballan ku ahaa in lagu xakameeyo hubka niyukliyerka islamarkaana lagu burburiyo ilaa soddon iyo afartan oo maadada bolithoniumka ah gunaanadkii warbixintu waxay leedahay khubaro milatari ayaa ku doodaya in go'aankan uu saameyn xoogan ku yeesha awoodda niyukliyerka dunida xaaladuna ay ku noqon doonto halkii hore iyadoo labada dal ruushka iyo maraykanka ay haystaan waqti xaadirkan ku dhowaad siddeed kun oo madaxyada niyukliyerka ah moscow ayaana lagu wadaa si tirabeel ah in wixii hadda ka dambeeya ay u samaysan doonto maadaama ay ka luga laabatay guud ahaan heshiiskii xakamaynta hubka niyukliyerka waana fariin kale oo digniin oo ku socota reer yurub kadib kabixitaankii ruushka ee heshiiskii ka hortegayey jirdilka maxaabiista heshiis suuriya iyo yuhuudda dhex mari lahaa oo burburay daqiiqadihii ugu dambeeyey iyo sahaynada oo soo bandhigtay shuruud adag wargeeska the washington times ayaa daabacay warbixin ka hadlaysa fashil ku yimid heshiis la doonaya inuu dhex maro suuriya iyo maamulka gumeystaha yuhuudda kaasoo dowladda maraykanka ay garwadeyn ka ahayd sida warbixintu ay caddaynaysa heshiiskan ayaa burburay daqiiqadihii ugu dambeeyey sababo la xidhiira codsi muran dhaliyey oo uu soo bandhigay maamulka gumeystaha yuhuudda waxaa warbixinta lagu sheegayaa in heshiiskan loogu magacdaray qariirada suweyda qodobada ugu muhiimsanna waxaa ka mid ahaa in koonfurta suuriya laga sameeya aag ammaan ah in dib loogu laabto xuduudihii la sameeyey kadib saxiixitaankii heshiiskii dhacay sannadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii iyo in ilaalin gaar ah loo sameeyo bulshada duruusta ee ku nool dhulkaas wargeeska waxa uu sheegayaa in madaxa maamulka dimashik la filayey in heshiiskan uu ku dhawaaqay intii lagu guda jiray kulankii guud ee qaramada midoobey ee dhacay bishii lasoo dhaafay ee sebteembar hase yeeshee sahaynada ayaa keenay codsi muran dhaliyey oo ku saabsan furitaanka marin ay uga magacdareen marin bini'aadinimo oo toos u gelaya gobolka suweyda arrintaas ayaana keentay in wadahadaladii oo dhammi ay burburaan wax welibana ay halkoodii ku laabtaan waxay xukuumadda benyamin netanyahu ku doodaysaa ayay warbixintu tiri inay doonaysa inay muujiso daryeelka ay u haysa bulshada duruusta ee ku nool suuriya maadaama ay ka mid yihiin ayay yidhaahdeen bulshooyinka muhiimka inoo ah ee dunida ku nool sidoo kalena saamaynta ballaaran ku leh gudaha israa'iil asbaabaha ugu weyn ee heshiiskan maamulka suuriya uu u diiday waxaa ka mid ah halis amni oo ku gadaaman maadaama la mari doono gobolka darcaa taasina ay ka imaan karaan qalalaase amni oo daqiiqad weliba filasho loogu jiro iyadoona la weerari doono ayaa la yidhi kolonyooyinka gawaarida ah ee ay sahaynadu halkaasi marsiin doonaan gunaanadkii warbixintu waxay tilmaamaysaa in go-aanka kama dambayska ah waqti xaadirkan uu gacanta ugu jiro maamulka gumaystaha yuhuudda maadaama haddii ay ka tanaasulaan qodobkan ay suuragal tahay in heshiiskii maraykanka garwadeenka uu ka ahaa sidaasi qalinka loogu duugo laba sano kadib xaaladda gudaha khaza oo uu ka warbixiyey mid ka mid ah dhaqaatiirtii goobjooga u ahaa xaaladaha murugada leh muddooyinkii lasoo dhaafay doctor matthew baje waa ku-xigeenka agaasimaha caafimaadka ee ururka dhaqaatiirta aanan xuduudaha lahayn ee magacooda loo soo gaabiya m s f wuxuu waraysi siiyey majalladda forean bolocy isagoo ka hadlay xaaladda bani-aadamnimo ee ka jirta gudaha marinka khaza labadii sane ee lasoo dhaafay si gaar ahaaneed waxa uu uga warbixinayaa deerulbalax waxauna yidhi inkastoo rajo yar ay keentay xabad joojintu haddana waxba iskama bedelin xaaladda adag ee ay ku nool yihiin shacabka reer filistiin qalabka caafimaadka ee asaasiga ah ayuu hoosu dhac ku yimid sida daawooyinka iyo waxyaabaha loo adeegsado nadiifinta dhaawacyada doctor matthew banje oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in laba sano kadib khaza ay u ekaatay meel uu dhulgariir ku dhuftay isagoo la barbardhigay musiibadii hayti ka dhacday sannadkii labada kun iyo tobankii maadaama uu arkay sida uu sheegayo kumanaan dhaawacyo ah haddana weysan hooy iyo daryeel caafimaad waxauna intaasi ku daray in isbitaalladii ay buuxdhaafiyeen bukaanno halis ah oo aanan heli karin xitaa sariiro lagu seexiyo ama daawooyinka daruuriga ah waxaana waqti xaadirkaas albaabada guud ee marinka ku xanibnaa gawaari siday gurmad deg deg ah ayuu yidhi ugu dambayntii waxa uu dhakhtarkan sheegayaa in dadka khaza intii uu ku dhex jiray keliya ay isweydiinayeen su'aalo ay ka mid yihiin maxaa loo dilayaa carruurta iyo bukaannada maxaana loo beegsanayaa isbitaallada iyo dugsiyada wuxuuna hadalkiisa ku soo afmeeray anigu ma ahi siyaasi waxaan ahay dhakhtar laakiin su-aasha aan maalin kasta maqlo waa middaas anigu xitaa waan isweydiiyaa mararka qaarkii sababta guud ahaan dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها وياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في waa hagaag xaaladda ganaasha ah ayaa maalinkii saddexaad waxa ay ka jirtaa magaalada khaza ee dhulka filistiin iyadoo kumanaan ka mid ah dadkii shacabka ahaa ee barakacay toddobadii oktoobar ay dib ugu soo laabanayaan guryahooda sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka oo ka yimid dariiqa loo yaqaano al-rashiid waxa ay muujinayeen boqolaal kun oo ka mid ah shacabka reer filistiin oo weli kusoo qulqulaya magaalada khaza iyadoo dhanka kale maanta lagu wado in gaadiidka wadagurmadka deg dega ah ay qidaaca gudaha u soo galaan kadib markii ay kasoo dhaqaaqeen dhanka iyo waddanka masar dhankiisa ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa isagana waxa uu ku jiraa xaalad diyaargarow ah kooxaha muqaawamada filistiin ayaana la filayaa in saacadaha soo socda si gaar ah maalinta beri ah ay sii daayaan labaatan maxbuus oo ka mid ah maxaabiista yuhuudda ee nool ee lagu soo qabtay dagaalkii toddobadii oktoobar iyadoo inta lagu guda jiro marxaladda koowaad sidoo kale la sii dayn doono bakhtiyada yuhuudda ay gacanta ku hayaan kooxaha muqaawamada taabadelkeedana sahaynada ayaa lagu wadaa in iyagana saacadaha soo socda ay sii daayaan boqolaal ka mid ah shacabka reer filistiin kuwaasoo qaarkood ay ku xukunaayeen xabsi daa'in ayna ka mid yihiin saraakiil ka tirsan muqaawamada oo muddo tobanaan sano ah cadowga u xiran magaalada alkaahira ee caasimadda waddanka masar iyadana waxa ay isku diyaarinaysaa inuu ka dhaco shir ay isugu imaanayaan dowladaha gobolka sidoo kalena maraykanka uu qayb ka yahay oo looga hadlayo xaaladda magaalada khaza madaxweynaha maraykanka donald trump ayaana toddobaadkan waxaa lagu wadaa inuu soo gaaro magaalada talaabiib kadibna uu ka degi doono alkaahira halkaas uu kaga qaybgeli doono kulankaasi islamarkaana uu la kulmi doono cabdulfitaax asiisi بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها ويا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليل wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan sida islaamka uu u ayiday isbeddelka wakhtiga uu keeno walaalkeenna xaarif cabduqaadir ayaa halkan inooga soo jeedinaya نور السلام مهيمنا هي أمتي ترنو السلام تحكي سلاما مفعما وصل الفؤاد وحسنا هي قصة سارت بنا نثرت زهورا في دنا إسلامنا يسلو بنا نحو ال diinta islaamka waa diin wakhtiga iyo casriga la jaanqaadaa oo aan inaba qaab nololeed wakhtigu keene ka hor imaanin keliya shareecada islaamka ee diidis iyo doonisba leh waa kuwo ku salaysan maxaa xaq ah maxaa baadil ah maxaa dulmi ah maxaase cadaalad ah maxaa sax ah maxaase khalad ah maxaa maslaxo ah oo dani ku jirtaa maxaanse maslaxo ahayn maxaa dhib ah maxaase dheef ah sidaa darteed ay fuqahada muslimiintu waa hore waxa ay diinta islaamka kala soo dhex baxeen axkaam ay ka soo dhirindhiriyeen nusuusta diinta islaamka oo arrimaha ka hadla kuwaasoo u bixeen asaaska fahamka ama usuulul fiqhiga qodob ka mid ah qodobada usuulu fiqhiga ayaa waxa uu odhanayaa diintuba waxaa loo soo dejiyey in ay dan ama maslaxo cusub soo jiido ama mid jirta ay dhammaystirto ama ay waxeelo meesha ka saarto ama ay yareyso waxeeladaasi sidaa darteed diinta islaamku waa xaalad gaar ah meel uguma xirxirnaa ee waa diin hadba la socota ama lala soci karo wakhtiga la joogo waana si ka hor imaanaysaa isburinta iyo baadilka ay wataan culimaa usuuga oo ummadda la hortaagan in diinta islaamka ay tahay midaan loo soo dejin in lagu maamulo dadka culimmada islaamka iyagoo fahamka suuban ka shidaal qaadanaya waxa ay u kala saareen diinta islaamka waxyaalo sugan oo aan isbedelin kuwaasoo loo yaqaan thawaabit iyo waxyaabo isla bedbedela hadba xaaladda la joogo kuwaasoo ina lagu idlaaqo mutaqayiraad tusaale ahaan iimaanka isma bedelo oo ma dhici karto in jiritaanka eebbe iyo rumayntiisu ay xaalado kontaroolaan halka ay dhici karto in waxyaabo badan oo nolosha hareeya ay xaalado yimid darteed wax ka beddelaan xitaa cibaadaadka allah lagu caabudo qaar ayaa xaalado yimid wax iska beddeli karaan sida salaadda iyo soonka oona sinnayn safarka iyo nagaanshaha oo waxaad arkaysaa salaado afar ragcadood ka koobnaa oo laba laga dhigayo xilliga safarka iyo salaado xiliyo kala duwan la kala tukan jiray oo mar la wada jamcinayo xaalado safar ama dagaal jiro iyo wax la mid ah oo yimid darteed si taa la mid ah soomkii waajibka ahaa ayaa xilliyada qaar sida safarka jirada da'da iyo wixii la midka ah ay wax ka beddelaan oo dadka qaarkii inay cuntada cunaan maalinta ramadaan ay fasax u tahay diinta fudud ee sida xaaladda u qiimeynaysa waxaa suurad xumeeya kolka ay dadka rumaysan qaarkood ku soo diriyaan afkaaro aysan shaqo ku lahayn oo xag jir ah iyo aragtiyo khaldamay oo si weliba u khilaafsan asaasiyaadkeeda dadka qaar waxay yidhaahdeen cid alla ciddii wax aan hore u maqli jirnay waxaan ahayn noo keentaa dhegaysan meyno xitaa haddii ay xaq daliil wataa yihiin oo kolkaasi maxaa looga duwanaanayaa gaaladii tidhi ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق
islaamkuma yaqaan aabbayaal iyo awowayaal la raaco iyo in lagu xayirnaado afkaar boqolaal sano ka hor dad wakhtigoodii noolaa ay dejiyeen bal waxa uu diiday arrinkaasi
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ۖ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون sidiisaba islaamku waa diin tadawurka iyo isbeddelka wakhtiga la jaanqaadi karta oo aan waxba ku xidhin salaf iyo dad tegey oo wakhtigoodii noolaa oo allah aayado badan ayuu arrinkaas ku xusay تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
waxaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu yidhi sida uu ka wariyey abuu hureyre allah ka raali noqdee allah waxa uu ummaddan u soo saari doonaa boqol sano oo kasta cid u jadiidisa diinkooda oo waafajisa hadba wakhtiga ay nool yihiin sidaa darteed bidco ma ahan in dadka muslimka ah ay kula noolaadaan islaamkooda fahmo u soo bada wakhtigooda islaamku waa diin hor u socod oo cilmiga iyo caqliga ku miisaanta hadba waxaa taagan wuxuuna u taagan yahay maslaxo joogto ah oo aan xuduudo xayiri karin faham kasta oo macnahaas u dhow waa mid ka turjumaya ujeedooyinka islaamka ee saxda ah laakiin afkaar kasta oo fadhiid ah ee caburinaysa cilmiga iyo isbeddelka xaggasan loo qaaday waa rajci iyo fadhiid aan diinta islaamka sal ku lahayn ummadda islaamkana ka dhigaysa kuwa laga tegey oo qayrkood ka haray بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما dahagaa guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها